bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka n howlgallo abaabulan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxaay ka dhaceen duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo lagu dilay lix murtad oo uu ku jiro sargaal sare oo lagu magacaabo farey kaas oo hogaaminaya weerarkii shareecala dirarka ahaa ee xalay lagu soo qaaday deegaanka hargeysa yarey ee duleedka magaalada jilib howlgalladaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay toddoba murtad oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee xalay soo weeraray deegaanka hargeysa yarey sida saraakiisha mujaahidiintu noo xaqiijiyeen weeraradani oo maanta dhacay ayaa lagu dilay murtadkani aan horey magaciisa usoo sheegnay ee lagu magacaabo farey murtadkani wuxuu ahaa murtad ashahaadala dirar ah waxaana uu hogaaminayey weerarkii xalay murtadiintu ay ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yarey iyo sidoo kale weerarkii duqaynta ahaa ee murtadiintu ay u geysteen magaalada jilib xaafado ka tirsan howlgalladii maanta dhacay ayaa murtadkaasi lagu dilay oo mujaahidiintu ay la beegsadeen allah ayaa ku mahadsan guushaasi mujaahidiintu maanta ay gaareen iyo in shartii murtadkani ee xalay dhibaateeyey dadka muslimiinta in maanta dadka muslimiinta laga horleexiyey waxaan la soconnaa in maleeshiyaadka murtadiinta ee bangarafta oo ay la socdaan ciidamo maraykan ah ay weerar ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yarey ee dhacda duleedka magaalada jilib halkaasina dad shacab ah ay ku dileen oo ay ka mid ahayd haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka sidoo kalena madaafiic ay xalay ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada jilib oo dad shacab ah ay ku dhaawacmeen maleeshiyaadkaasi ayaa waxa ay maanta la kulmeen howlgallo mujaahidiinta uga yimid allah fadligiisna waxaa lagu khaarijiyey murtadkii howlgalkii xalay ee ashahaadala dirarka hogaaminayay sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in khasaaraha uu intaa ka badan yahay oo waxaa jira qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo murtadiinta xalay ilaa maanta lala eeganayay insha allahu tacaala wixii kusoo kordhana wararkeenna ayaan kusoo gudbin doonaa